أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay labada bisha ramadaan sannadda kun afar boqolixyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana subaxnimadan kuwooda ugu doorka roon howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladaha masar iyo eritereya ayaa shir deg deg ah ka yeeshay socdaalkii uu ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya uu ku tegay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya askar ka tirsan kuwa kufaarta afrikaanta ayaa dad shacaba ku dhibaateeyey qaybo ka mida wilaayaadka dalka xildhibaan ka tirsan riddada ayaa qiray in uu ka badbaaday iskuday dil oo uu la damacsanaa wasiir ka tirsanaa kooxda riddada majmuucada alif oo ay ku jiraan dhowr majmuuco oo wilaayaadka ah ayaa xalay ku tartamay tartanka ramadaanka ee idaacadda islaamiga al'andalos munaasabo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhrinta ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay xaflad ay ku qalin jabinayeen arday wax ka baratay macadka albayaan ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkana saaka kuwooda ugu door karoonaa haatanna u diyaargarooba qodobada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan howlgalladan oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiintu waxay ka dhaceen wilaayaadka mudug baay shabeellada dhexe iyo banaadir oo ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dhanka wilaayada mudug qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka qaycad ee wilaayada mudug ayaa lala egtay gaari ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay qaraxaasi sargaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray bashiir madoobe halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo murtadiin ah oo uu ku jiray sargaal murtad ah oo lagu magacaabay sheekeeye kaasoo dhaawac garaaba uu soo gaaray baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorsheysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada buurxakabo islamarkaana doonaya inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan tuulooyin hoostaga degmada buurxakabo banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban degmada kaxda waxaana guriga uu weerarka ka dhacay uu ku yaalaa xaafadda caliganey ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay dagaal culus kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka biya cadde oo ah deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellaha dhexe dhimashada waa hal askari oo murtada dhaawacana waa laba askari oo murtadiin ah waxaana soo gaaray dhaawacyo culus oo garaaba ah banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal kamiin ah ka fuliyeen wadada laamiga ah ee isku xirta muqdisho iyo balcad kamiinka ayaa si gaara kaga dhacay halka loo yaqaano hareeriga caadle oo u dhexeeya muqdisho iyo balcad weerarkan dhabagalka ah ayaa loo dhigay saddex askari oo murtadiin ah oo mooto labalugaale ayaa la socday kuna sii jeeray muqdisho dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah qanimadana waa saddex qori ak ee afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda iyo mooto labalugaaleya mahadsanid xasaan askarta kufaarta afrikaanta ayaa dad shacaba ku dhibaateeyey qaybo ka mida wilaayaadka dalka sida faahfaahinta warkaas uu inoogu eegayo walaalkeen anas al ansaari
waxa ay soo taraya waxyeelada baan ee ciidamada gaalada midooda afrika ay ku hayaan dadka shacabka muslimiinta soomaaliya dilal dhac kufsi iyo barakicin joogtaha ayay dadka rayidka kala kulmaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka shareecada dirirka kusoo qaaday dalkeenna gaaladan madow ayaa caan ku ah beegsiga dadka rayidka ah gaar ahaan xiliyada ay kala kulmaan weeraro ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dhibaatada ay ciidamada kufaarta afrikaanta dadka rayidka ku hayaan ayaa lagu soo waramayaa in muddooyinkii ugu dambeeyey ay korortay gaar ahaan wilaayada shabeellada hoose kadib markii weeraro horle ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka ku nool deegaanka buulamareer ayaa si gaar ah dhibano u noqday xadgudubyada ay kala kulmaan kufaarta afrikaanta mid ka mid a dadka deegaanka oo warbaahinta maxalliga ay wareysata ayaa sheegay in marka la xanoojiyo kufaarta afrikaanta ay xanaaqa kala dul dhacaan dadka shacabka ee deegaankaasi ku nool dhibaato xooganna ay u geystaan axmed cabdulaahi oo jooga goolomareer goolomareerniya waxaa nagu haysta ciidamadan amisom la leeyahay aa dadka deegaanka aa dhib inta badan dhib ku hayaan marka dadka beeraleyda iyo dadka maaragtay xoololeyda ay dhibaa inta badan dil iyo jirdil iyo maaragtay cabsigelin mar allaala markii oo magaalada weerar lagu soo qaado waaga haddoo baryo waxay aadayaan beeraha iyo si ay dadka u dhibaateeyaan shalay aa ugu dambeysay dad oo mid beeraley iyo laba qof oo xoolo la jireen ay dhibaateeyeen way jirdileen meel oo magaalada banaankeeda ka ah beeraha waxay ku haystaan lama yaqaano mar allaal markii loo soo weeraro waaga markuu beriyo dadka shacabka ee ku maaragtay ay ku xanaaqayaan dadka jirdilayaan oo dhibaataynayan habeen hadday arkaan horta way bedilayaan maalintiina jirdil iyo maaragtay iyo xarag iyo ugeysanayaan ciidankaas waxa waaye qaybta oo uganda waa uganda oo buulmareer degan al-shabaab beriska banaankiisa ay joogaan meel oo lamayaaq la dhahayo oo deexda nimankaana laamigay degan yihiin buulmareer marmar ay soo weeraraan markaas ay soo weeraraan dadka shacabka dhibaato ugeysanaya qolada amsan dhibaatada ay suubiyaan waxaa kamid ah mararka qaarkood beeraha in la aaday dadka kaxayirayaan maalin isqabto ee beeraha dadka celinayaan xoolaha oo lala jiro iyo dadka ay kala raacdeehayaan dhibaatada ay geystaan wax lasoo koobi kara maaha mid ka mid a warbaahinta ridida oo waraysi la yeelatay qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi ku dhaqan ayaa su-aal ay weydiiyeen oo ah in ay dhib kala kulmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku jawaabay sida tan wallaahi qolyadaas qoli oo hadda oo maalintii iska timaado oo haddana iska naqatumoogi dhib hadda oo qoladaas annaga ah ka sheeganayna ma jirto laakiin qoladan amisomka aa inta badan nala joogta oo dhib iyo handadaad iyo xarig iyo adiga ummadda dhib ku haya askarta kufaarta afrikaanta iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay leeyihiin dowladda saliibiyadda maraykanka iyo midda riddada ee turkiga ayaa dhowr jeer oo hore wilaayada shabeellada hoose xadgudubyo baan u geysay dadka rayidka ee goobtaasi ku dhaqan mahadsanid anas majmuucada alif oo ay ku jiraan dhowr majmuuco oo wilaayaadka ah ayaa xalay ku tartamay tartanka ramadaanka ee idaacadda islaamiga ah ee la andalus walaalkan cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya
xalay oo uu si toos ah u bilowday barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan waxaa tartan xiise badan uu dhex maray ilaa lix majmuuco oo ku wada jira majmuucada alif kuwaas oo kale ah majmuucada wilaayada banaadir majmuucada wilaayada shabeellada hoose majmuucada wilaayada jubbada hoose majmuucada wilaayada hiiraan majmuucada wilaayada bakool iyo majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug intii uu socday barnaamijka waxaa majmuuco weliba la weydiiyey labadii su-aal ee xaqa ay u laheyd sidan ayuuna u dhacayay tartanka asalaamu calaykum majmuucada shabeellaha hoose sidee noo maqashaan iyo waxaad qabsateen lambarka saddexaad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay alwaxyu fi lqur'aani alkariimi imaa waxyu nubuwatin wa imaa waxyu ilhaamin wa irshaadin مثل للنوع الثاني من الوحي
ذلك بنفسي إذا سدينا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هي وأوحى ربك إلى النحل tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo iyagana caawa su-aashoodii ugu horreysay la weydiiyey su-aashaasi oo macnaheegu ahayd waxyiga qur-aanka marka laga hadlayo laba macno ayaa ku jira inuu waxyu nubuwa yahay iyo waxyu lilhaam walirshaad midkan dambe ee ilhaamka iyo irshaadka tusaale ka keenaa lagu yidhi laba aayadood ayay sheegeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markii ay soo idlaadeen labadii wareeg ee min labada su-aal lagu weydiinayey majmuucaadka guddiga tartanka ayaa faahfaahin ka bixiyey su-aalaha ka soo laabtay qaar ka mid ah majmuucaadka insha allahu tacaala caawa waxaa soo laabtay sidii markii hore hawada aan ka sheegnay saddex su-aalood waxaa jirtay su-aal wakhtigeedana nagu dheeraana shiidkiio in badan la baadhayay oo ansaxnay laakiin hadda culimada iyo guddidu ay dib baadhitaankii ay soo baxday inayna saxayn iyadana iyadana qaad noqonayso waa la baraarujin doonaa marka waxaan ku horeyn doonaa ustaad saliilici baan ku horeynayaa saddexda su-aaloodee sida sax aynu ka qaladnay markii hore waxaa ka mid ahaa majmuucaadka banaadir oo kale banaadir oo kale su-aashoodii ugu horreysay waktigaa ka dhacay iyadoo wax ka taga tag in laga daba tago oo badan ma u baahna waxay sheegeen qaybta hore كم مرة وردت كلمة شتها بالويدية هي آيات كإن الشيغان مركا سي صحي قيب تهرو شيغان وحدن وا صدح لكن مركي أي آيات كبلاوين أي وقت كدعي waxaa jiray iyagana jubbada hoose waxaa la weydiiyey iyagana qowlkii ilaahay wajaa'at kullu nafsin macaha saa'iqun wa shahiid ibnu kathiir wuxuu ka dhahay marka markii horena waxbay ku jawaabeen markii ku celiya la yidhina qowl labaad bay sheegeen annagana wuxuu ahaa go-aankeenu inaan ka labaad qaadano bal su-aasha hadda kusoo dhowo insha allah bismillaah walaalaha majmuucada jubbada hoose aayaddaas wajaa'at kullu nafsin macaha saa'iqun wa shahiid su-aasha la weydiiyey waxay ahayd maada qaala ibnu kathiir fii tafsiiri saa'iqun wa shahiid alimaam ibnu kathiir muxuu ka yidhi ibnu kathiir marna waxaa weeye isaga aayadda uu fasiraa marna aqwaal kale soo naqliya markan ibnu kathiir aayad markuu sheego mubaasharatan wuxuu sheegay aayadda ku fasiray malakun yasuuquhu ila almaxshar wa malakun yashhadu calayhi biacmaalihi qoolkiisi waa kaa waaye walaalahana waxay sheegeen nuquushii ibnu kathiir cuthmaan ibnu cafaan iyo keyrkiisu kasoo naqlinay qeyb ka mid ah markaan saas darteed hadalka ibnu kathiir oo tooska ah ma aysan sheegeen nacam marka saasay qalad uga noqonaysaa waayahay haddii aan u gudubno majmuucada bakool su-aashoodii labaad oo ahayd hunaaka axaadiidun infarada biha muslimun can ilbukhaari fakam cadaduha fi larbaciin annawowi sagaal bay hal markii u dambeysay sheegeen marna labayo toban bay markii hore sheegeen haddana way ka laabteen sagaal bay sheegeen maxaa saxa walaalaha majmuucada bokool su-aashoodii labaad oo xadiidka ku saabsanayd axaadiidta oo alimaam muslim oo la infiraaday tiradeedii labada marba inta ay sheegeen waa khalad sida sawaabka waa saddex toban waay jasaaka allahu khayran waxaa inoo hadhay su-aashii aan sheegnay inaan saxnay laakiin laga daba tegey oo culimmadu ay dib u baadheen amba guddidu ay dib u baadheen waxay ahayd shabeellada hoose su-aashoodii labaad kam cadadu alaxaadiid alqudsiya alatii waradat fi larbaciin annawowi tirada axaadiista qudsiga ee arbaciinka ku jirta waxay ku sheegeen saddex oon ku saxnay sida saxdaa bal aan weydiino abu maxamed bismillah waxaa weeyaan abu ibraahimow markii hore waa saas sheegtay saddex ayaan u saxnay صح لكن سيدة السحدة وحوية الأفرن تاي أيه حديثك إن الله كتب الحسنات والسيئات يا عبادي إني حرمت ظلمة من عاد لي وليا يا ابن آدم إنك ما دعوتني وأقرت أفر تاس مركوية وهاد أربعين كان ويا الله وعش كلام ما كنت شيرب نسي واضح أفر تبك نسك كتابك وقرن تاي صح واضح وإن شاء الله جزاك الله ونعي كرتا آلاتك وحسني ما خلدان لكن كتابك عادي كان saasa ku qoran caawa oo ah habeenkii labaad ee tartanka ayaa lagu wadaa in ilaa shan majmuuco oo ku wada jira majmuucada ba ay ku tartami doonaan miiska iyo mikrofoonka andalus insha allah mahadsanid cabdilqani munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay walaalkan abu xasaan ayaa warkaas mar kale inoo haya munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay culummo waalidiin nuqabo salaadiin ganacsato iyo marti sharaf kale waxay munaasabadu ka dhacday gudaha masjidka jaamac ee degmada buulafullay waxayna ku saabsanayd sagoontin loo sameynayay arday ka qalinjibisay mu'asasada farbarka iyo akhriska ee alqalam faraceeda degmada buulafullay ardaydan oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho ayaa munaasabadda dhiganayay toddoba bilood waxayna tiradoodu gaaraysay soddon arday kuwaas oo muddadaasi ku bartay farta akhriska iyo culuum kale oo sharci ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay kana muuqatay ardayda qudhooda waxay da-da ardaydan u dhexaysay toddoba sano ilaa afar sano waxayna muddada toddobada bilooda noqdeen arday heer sare ka gaaray akhriska iyo qorista intaba sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga kana mid ahaa culummadii munaasabadda ka hadashay ayaa kelimad kooban goobta ka jeediyey
madrasadii dadka yaryarka ah qoraalka iyo dhagaalka iyo wax akhriinta lagu baraayay alqalam iyagana maanta inay soo qalanjibiyeen wax qoristii iyo wax akhriintii ay barteen taasina nicmo kala way iyadana boorkeeda waa tan dhigsan intaas oo dhan gabagabadoodan maanta maraynaa oo iyo khatimkooda iyo mahadnaqa iyo shukriga ilaahi subxaana wa tacaala aan ugu shukrinayno maanta waxaa nala gudboon dadaalkasi horta dadkii ka shaqeeyey inaan dhahno jasaakum allahu khayran mid ka mida waalidiinta oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey martidii kala duwaneed ee munaasabadda ka soo qayb gashay duyuuftii oo mid waa meelo korfagkoyeen meelo dhowdhowkoyeen yaan mahad naqe sidaysin wayba ogtiin yuwaasibatu lqalam litacliimi qiraa'atul kitaaba wallanbaahan ayo waana fanni asaasi ah intii munaasabaddu ay socotay ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig cajiib ah oo soo jiitay martidii kala duwaneed ee goobta ku sugneed waxaana bandhigga ardayda ka mid ahaa in ardayda loo keenay kitaabka qur-aanka kariimka lagana soo saaray meel weliba oo qur-aanka ka mid ah ardaydana ay akhrinayeen taasoo muujinaysa in ardayda laga dhisay akhriska iyo qorista intaba waxaa jirtay shahaadooyin qaali ah oo muujinaya in ardaydan ay ka qalinjibiyeen farta iyo akhriska taasoo la siiyey dhammaan ardaydii goobta ku sugneed iyadoona si gaara loo xusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaan laga qaaday ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay isagoona faahfaahin ka bixiyey bandhigga ardayda ay sameeyeen iyo muddadii koobneed ee ardaydan ay farta iyo akhriskaba ku barteen
akuqalinjibiyey muasasadii alqalam runtii may haayana nooc mucjiza ah sadadka dhanba dareemayana waan ku dhawaajiyaaye ciyaalkaas yaryar ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo cimridoona ilaahay barakeeyo ilaahay xifdiyo shaydaan iyo xasad iyo cayn iyo bilaay aan ilaahay ku ilaaliyo xurufti liguweedii qoran shagalsha dhammaystiraayaan axkaamtii kale haddii axkaam qulna ata muduud haddii ata wada saaraya waa qoraalkii kitaabada dhinaca kalena musxaf qur-aan intay la hordhako meeli meeli hambata ku akriyaaya muddada galantana kahay todobolood ata qur-aanna maabalane dhegi mayka tu siyaasee bani aadamka hooba dadaala ini marashaana kor mu'asasada alqalam waa mu'asasad loogu talagalay inay wax ku bartaan ardayda da'da yar si ay u bartaan farta iyo akhriska waxayna wilaayada ka hirgelisay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxayna arrintan muujinaysaa dadaalka iyo juhdiga wilaayada islaamiga ee baay ay ku bixinayso barbaarinta jiilka soo korayo si ardaydu ay u bartaan akhriska qorista iyo guud ahaanba barashada cilmiga sharciga si ay jiilkan u noqdaan mustaqbalka hoggaanka dalkan muslimka ee soomaaliya ugu dambeyntiina xaflad ay ku qalin jabinayeen arday wax ka baratay macadka albayaan ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan cismaan dhuubow ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya macadka albayaan oo ah maxad lagu diraaseeyo funuunta luuqadda carabiga ayaa ku dhowaad muddo laba sana ah waxa uu ka furan yahay magaalada jilib kaasoo ay wax ku bartaan dadka daneeya barashada luuqadda carabiga kuwaasoo ka kooban gabdho iyo wiilal sidoo kale maxadka waxaa wax ku barta dadka waaweyn kama marna carruurta dhigata madaariista oo iyagana fursad waxbarasho macadka albayaan ka helay maalmaha khamiista iyo jimcaha dhowaan macadka ayaa qabtay xaflad qalinjibin ah oo ay shahaado ku qaateen shan iyo labaatan arday oo ka kooban wiilil iyo gabdho kuwaasoo muddo sanada wax ka baranayay macadka albayaan maamulka macadka oo kelimad ka jeediyey xafladda ayaa ka sheekeeyey adeegyada waxbarasho ee uu bixiyo macadka إن معهد البيان لتعليم اللغة العربية هو منبع للعلم ومنارة للمتعلمين يوفر لهم كل ما يحتاجونه من تعليم وإرشاد وتوجيه بيد كوادر تدريسية متفانية يسعون دوما لتادية رسالتهم التعليمية بكل أمانة وإخلاص وها نحن اليوم نقف معا لنشهد نتائج هذا الجهد المبارك ولنشارك خريجينا فرحتهم ونفتخر بإنجازاتهم أبنانا وبناتنا الخريجين والخريجات أنتم اليوم تضوون صفحة مهمة من حياتكم العلمية وتفتحون أفقا جديدا نحو المستقبل فكونوا دوما فخورين بما أنجزتموه وسيروا في طريق العلم والمعرفة بكل عزم وإصرار xafladda oo ahayd mid wakhti badan socotay lagana jeediyey kelimaad kala duwan ayaa ardaydii xafladda loo dhigay waxa ay soo bandhigeen wax ka mid ah waxyaabihii lagu baray macadka albayaan حيث أكد المتحدثون على أهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز الهوية الإسلامية كما أثنوا على الجهود التي بذلها الطلاب والمعلمون طوال فترة الدراسة مشيدين بالمستوى المتميز التي وصلت إليه الدفعة الثانية وشارك الحافظ سعيد عددا من المسؤولين والأعيان وكذلك أولياء أمور الطلبة للاحتفاء بتخرج أولادهم وقادها المرتدى العامل حسن جرجورت منذ توليه الحكم بأوامر والدعم الأمريكان والتي كانت تهدف إلى محاربة الشارع واحتلال الولايات الإسلامية فعلى الرغم من الدعايات الإعلامية المكثفة التي رافقت الحمل إلى أن الوقائع على الأرض كشفت عن سلسلة من الإخفاقات الميدانية لغتنا العربية لغة القرآن والعلم والأدب والفكر لها دور كبير في نقل اللغة للأبناء وتغذية عقولهم بها suldaan maxamuud ismaaciil waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ka qayb gashay munaasabadda kelimadna ka jeediyey waxaa koor u mahadinayaa maaxadul bayaan qaalaasi ardadii ka qalan jibisay maadaama waktigoodii iyo runtii fursaddii ay siiyeen waxbarashadoodii waxna jazaakum allahu khayra jazaa hilib waxaan deganahay soddon sano ku dhowaan deganahay weli ma arag kolley arday deegaanka ku dhow maanta carigayga saa u hadlaysa xaqiiqatan wax runtii lagu farxa qof biniaadanka waxyaabaha uu ku farxay ka mid tahay maxay luuqadda carabiga waa luuqadeeni waa runtii waa luuqadda qur-aankeena waa luuqadda nabiga sal alay wasalam carabiga ahayd in maanta luuqaddii lagu hadlo waa shay muhiim alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadaynaa mar koowaad iyo mar labaadba ugu dambeyn ardayda ayaa la siiyey shahaadooyin kuwaasoo soo dhammaystay fatradii waxbarasho ee macadka albayaan waxaana macadka hadda dhigta arday fara badan kuwaasoo macadka ka barta luuqadda carabiga iyo funuunteeda aad buu u mahadsan yahay walaalkeen cusmaan dhuubow ayuu kaasi ahaa warbixintiisaas ayaa warkeenii subaxnimo saakay u dambeysay tan iyo warkan la mida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir